bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadyaal hamiinfaydha ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo ee idaacadda warsansin hayta hamiinimaadanga odayaalka dhaqanka wargorodka iyo isimada beelatun iyo waybayogyaka jarjaraydka qobdeena magaalada baydhaba geeka iyo waybaayo landabaal degay maalinta h i v aidhiska meelo badan oo caalamka ku darsan oo ay ku xuse wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya udhoweysa ku hadlay isqababsigii dhowaan andhexeeyay shirkada caymiska ee takaaful iyo baabureyda magaalada muqdisho caashe xaaji cilmiye sheydinti cabdikariin xuseen guuleed usandiidi gembarka beeliye howlgalla ku dhan ee shabaabna waybaayo ku dareerana degmada buurdhuuba ee gobolka gadaa guddoomiyaga degmada jalalaqsi oo la dhaawacay akhbaaraadka banaanka dhugun sidee loyba ku mid ah itoobiya wayba yirtay hogaamiye mucaarad oo dalkaad itoobiya caan ku ahaaye
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
mar kale dhugunsidayaal hamiin fayla hamiinnimo khamiisow jamaanaha galahayta taariikhdan iyo ka eedanta kowda bilo tumig lamaad diseembar sanadka lamada kun tumilita aanasway baayana qodobadii warkan hamiinamaadana ka dhawaada yogiyo fesanga odayaalka dhaqanka wargorodka iyo isimada beelatun iyo waybayogeeka sharjaraydka qobdeena magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya faafaahinta warkaas way baninhaaye cabdulaahi nuur aadan jeceelowa ugaasyo waxgarad uu ka mid yahay suldaan faqi suldaan sayid suldaan fiqi ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada baydhabo kaa oo ay ku taageerayeen saddex xildhibaan oo dhowaan beesha suldaanka lagu doortay magaalada baydhabo ee xarun goboleedka baay abuukar maxamed gambeela iyo cabdinuur cabdiqaadir baanjo oo ka mid ah nabadoonnada beesha ayaa ugu horeyn kulanka ka hadlay
awal horta waxaan u hambalyeynaa beesha tunni oo deggan degmada baraawe hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo aadan leenahay taas kadib aniga sanad guurida lehmaad lehdomaad hiigsiga cusub ayaan ka soo qayb galnay doorishaha ka dhacday magaalada baydhabo gobolka baay marka doorashadaas waxay ahayd dad saddex qof ku kooban ayaa xilka awal hore haayi laba rag ah iyo hal naag ayaa maamulkayni awal ay haayeen maanta isbedel ayaa ka dhacay gobolka baay haddaan ahay beesha tunni waxaa waaye dadka hadda meeshaan fadhiyo leh nabadoon iyo suldaankooda ugu horeeya waxay yidhaahdeen waxaa nala dhaha aniga ururka isbedel doonka ee degmada baraawe
in aan qabanno shir jaraa-id shirkaas jaraa-id ku saabsan doorashadii ka dhacday magaalo madaxda baydhabo odayaashii u soo gurmaday ayaa nahay ka yimid degmada baraab sidaas daraaddeed ma jeclin meeshaan inaan isku soo galno inaan iska baxno ma ma jeclin waxaan goosannay bixitaankayni in la ogaado soo galataankayni waa la ogaayay laakiin bixitaankayni in la ogaado sidaas ayaan u qabannay shirkan jaraa-id
suldaan faqi suldaan sayid suldaan fiqi waxa uu u hambaliyeeyey islamarkaana la dardaarmay xildhibaanada cusub ee la doortay waxaana uu sheegay in laga doonayo xildhibaanada cusub inay ka shaqeeyaan aayaha ummadda loo doortay waxaan halkan maanta shirkan jaraa'id aan ugu qabannay micnaheed wax kale ma aha haddii aanu nahay koonfur galbeed gaar ahaan dadkii u calfay caasimaddeenii kumeelgaarkaha baydhabo cuqaashii siyaasiyiintii indheergaradkii guddiyadii madaxdii qaran iyo mid caalamka meesha isugu yimaadeen oo loogu talagalay in qaybta maamulkan hoos timaada in codkooda dastuuriga ahaa ee doorashadii loogu yeeray doorashadii dadbanayd ama doorasho dadban in inta ilaahay u calfay mas-uuliyiintii timid baanu ka mid nahay taasoo kadib ay markii ay suurtogeli weysay afartii sano ee dowladeennii maaragtay ee madax bannaanayd amaan kumiilgaarka ahayn oo waqti badanna gelisay aysan suurtogelin qof iyo codkiisa halkan waxay noqotay qaabka caalamiga ahaa qaabka qarameed iyo qaabka goboleedba loo dhigay in doorasho namber loogu talagalay ay wax ku doortaan si dadkuna ay shaafi u noqdaan waxaa gebageba ku dhow doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose ee ka socota dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana iminka la doortay kuraas gaaraysa shan iyo lixdan kursi waxaa harsan afar kursi oo la doonayo in dhowaan doorashadeeda magaalada baydhabo ka dhacdo geekoyb ayaa ka beegnaytay maalinta h i b a dhiska meelo badan oo caalamka ku tirsanna way ku dabaaldegee geekawayb ayaa ka beeganta kowda bilo diseembar oo lang asteeya maalinta idhiska adduunka iyo oo dabaaldegye laka dhikow oo lanku ka hadalow dhibaatooyinka uu sakahayo cudurka malaayiin qob iyo wayba laka qobdaya meelo badan oo ku tirsan caalamka soomaali wayba jira bukaano qabo fayruska dhaliyow cudurka idiska waana la takoorow taasoo adkeeyasa anti bukaanku sahela daawa iyo on anta badan qarsadaayan cudursho waybaniyo ku obsadaayana anti laku ogaada taasna waybaya ku qeyb qaadaase faa-iidada cudurkan oolonku hayna xog rasmi ee guda soomaaliya doctor bashiir cali axmed wayba uuse ku midaya tictoorintan huwin magaalada baydhabo waybana marka hor uuse ku sheekayay wala uuse aye cudurkan lankasow h i b idiska
cudurka loo yaqaan idiska ama h i v waa horta waa laba kelimo kala duwan waayo h i v qofka marka leeyahay h i v inta badan wuxuu ka yimaadaa waa virus loo yaqaano human immunodeficient virus ama h i v aa loo soo gaabiyaa viruskaas qof intuu ku dhaco waxaa dhacda lix bil ilaa toddoba bil ilaa sagaal bil ilaa hal sano ayuu badanaa qofka maajirkiisa kadibna waxaa laga hadii qofka daawada saxa uusan qaadan ama uusan aad iyo aad uga hortegin ama uusan maxaa la dhahaa taxadir badan uusan gelin waxaa laga yaabaa inuu u gudbo magacaan loo yaqaano aidiska aidiska wax kale lagama soo gaabin ayadana waxaa loo yaqaana acquired immunodeficiency syndrome marka heerkaas u gudbaa laba kelin marka way kala duwan yihin h i v haddii lagu yidhahdo waxaa ula jeedaa virus haddii la dhaho idis marka la dhahana waxaa loo yaqaanaa badanaa waa astaamaha tirada badan ama dhibaatooyinka tirada badan ama calaamadaha tirada badan oo cudurkan uu leeyahay dictoorka iyo weyba uu saasoo kala weydiinay sababo magaalada baydhabo iyo ku dhiwayt kulamo lanku ka hadalo dhibaatooyinka uu saleeyo cudurkana
maalinta idiska adduunka waxaa waaye horena way u dhici jirtay kolley waan rajeynaya waxaa waaye in waddanka ay ka dhacdo gaar ahaan baydhabo ay ka dhacdo kolley waxaan isleeyahay waa maalin muhiima inkastoo maalmo horey hadda kahor ay dhacdo aan shaqad galay laakiin midaan waxaa waaye waan rajeynaya iyada in la qabto maadaama cudurkan aad iyo aad dhibaato weyn waddanku ku hayo oo ay tahay in laga hortago muhiimadiisana ay leedahay laakiin waxaa nooga haboon aan isleenahay haddii maalinta aidiska iyo maalmaha maalmaha lamida waxaa nooga haboon haddii dadka wacyigelin loo suubinayo meelaha idaacadaha ama media ha nooga haboon ama telefishan ha noqoto ama idaacada ha noqoto laakiin annaga dadkii si gaara noola soo xiriira ama noo noo yimaada waxaa waaye waa waa la tacalnaya warbixin waa siinaa ama qaabka looga hortagi karo wixii lamid waa u sheegnaa dadka qaba fayruska h i v-ga iyo weybayo iyana haano ku obsadayaan antiyo daawadiyo ku doonadaan xarumo caafimaadka taasi doctor bashiirka sheegay intuusa haliska iye qofka qaba fayruskana
waxaan kula talin lahaa waa su-aal su-aashan aada muhiima qofka cudurkii qaba oo ay dhacdo in uu accidentally ama si lama filaana cudurkii looga helo ama intii astaamihii uu iska dareemo kadib hadda astaamaha sheegayni oo shubankaas iyo qofka miisaankiisa dhacaya wax lamida intuu isku arko kadib qofka uu isbaaro oo cudurka iska helo qofkaas waxaan kula talin lahaa uguna uguna bishaareyn lahaa in daawooyin badan oo cudurkaas uu leeyahay maanta gaar ahaan soomaaliya ay yaalaan marka cudurkaas waa cudur cudurada ka badan ilaahay uu keenay ka mid tahay waana wax la daaweyn karo ma dhahay boqolkiiba boqol qofka uu ka raysanayo uu ka cudurkii uu ka bogsoonaya laakiin qofka daily lifekiisa ama hawlmaalmeedkiisa qofka u tegi doono astaamihii tirada badnaa hadda aan sheegayna waxaa waaye qofka uu ka raysan doonaa oo meesha way ka bixi doonaan daawadiisana way taallaa marka cuduradan hadda dunida la sheegaayo ama kansaradii wixii lamida maanta dunida wareeriyey waxa waaye sida dhibka ay leeyihiin h i v-ga ma laha cudur kasta marka qofka la sheego waxa ugu horreeya kusoo degdegi doona waxa waaye ama waxa kori doonaa waa dhimanaysaa marka dhimashadana waxa loo sameeyahay astaamaha ama asbaabaha loo detectay duumahan h i v waa loo dhimanaya boqolkiiba boqolkii soomaalida kala dhacsan maahan karantiina qofka in la karantiina maahan waxaan marka kula talin lahaa qofka hadduu cudurka qabo inuu goobta caafiga ugu horreysa daawada uu ka helayo uu tago kadibna daawadii loo bilaabo boqolaal qof oo waxaan garanayaa maanta h i v qabta aids qabta oo kaana shaqo badan laga yaabo in haddii muuqaal ahaana kaa qurxoon oo oo hawlmaalmeedkooda samaysta dadkoodana gees ugu jiro maxaa la yidhahdaa aan wax dhibaataa ku qabin cudurkii marka waxaan kula talin lahaa inay wixii isbaaraan qofkii cudurka iska helna sida ugu fog xilliga ugu horreeya inuu ka gaaro meel caafimaad oo goob caafimaad u tago dhinac kale wayba jira bukaano qabo cudurkan oo bulshada yoolli nooliin kala kulumaya tikoor taasi wayba digtoorka uuse ka tilmaamay arrin lakunaha waybanuusan ka baaqayn ti safaylan la dhaqama bukaanada
dadka la tikooro ama dadka cudurka qabo tikoorka loo sameeyo way kala daran yihiin ama waxaa dhici jirta hadda ka hor gaar ahaan magaalooyinkan waaweyn ee soomaaliya gaar ahaan muqdisho shan sano ka hor ama lix sano ka hor waxaa dhici jirtay qofka aydiska qaba inuu uu noqdo qof ambaarle ama si gaara kor looga tilmaamo oo la yidhaahdo waa qofka aydiska qabay ama qofkii noocaas ah ama waa qofkii calaamadihi lahaa laakiin alxamdulilah wacyi wacyigelin badan kadib iyo maalintan camal si looga hadlayo dadka laisugu keenayo oo muhiimadda loo sheegaayo waxaa waaye dadkii wacyigaas aad iyo aad waxaa waaye intii hore maahan oo uu kusoo yaraaday qofka marka karantiinka loo sameynayo ama la karantiinayo waxa waaye wax badan oo waxaa jira maanta karantiin u baahan oo aan la karantiinin iyo wax badan oo karantiin aan u baahnayn oo la karantiinayo marka bilcagsi waaye qofka cudurka hadduu ku dhaco cudur waa cudurada ama waxyaalaha waxay ku jirtaa biniaadanka lala abuuray intuu cudur jiro intuu biniaadan jiro cudurna waa jiraya cudurkaana cudurada kale xoog oogu dirtina marka qof hadduu aydis ku dhaco macnaheeda maaha qofkaan qof oo macsuulow inuu yahay waxaa dhici karta qof xibad sida inay tahay waxaa dhici karta si qaldanoo lagu shubay waxaa dhici karta hooyihiis inuu ka qaaday intaas in lamida ama aabihiis uu ka qaaday intaas in lamida intaas in lamida cudurka wuu kala qaadi karaa keliya dhinaca xunta dadka ka fiiriyaan ayaa waxay u turjumaan qofka inuu yahay qof macsiyaysan jiray ama xumaanta dhinacaas suubin jiray taasna percentage kalaa ka badan oo cudurka laga qaado in qof dumara inta la kulanta ama qof raga la kulanta cudurka uu kugu dhaco waxaa ka badan qaabo kaloo lagu kala qaadi karo oo dhiig qof cudurkii qabo si uu usoo gudbi karo marka karantiilka ma mudna karantiilka waxa keenaana inta badan waa aqoon darro dadka haddii marka laga wacyigeliyo ama wacyigelin loo sameeyo qofka inta karantiin lahayn oo daaweyn uu leeyahay waxaa rajaa inay ka bixi doonto marka wacyigelinta aan u baahnahay kamid tahay qofka inaa la karantiino doctor bashiir cali axmed iyo wayba uusa ka howlgalaya tiiru hosbitaal ee magaalada baydhabo wayban uusan ka dambayntii baaqan diray ummada soomaaliyeed uusanan ka baaqayn ti la sameey baraarujin salunku horseeda cudurkan h i v idska
baaqa aan idaacadda u marinaya wuxuu yahay cudurkan idska waa mid ka mida cudurada dunida ka jira gaar ahaan infectionka lasoo qaado cudurada ugu horreeya kow ayuu ka yahay waxa marka gaar ahaan dunidan soo koraysa gaar ahaan wadamada africa si gaara soomaaliya maantay fiiro gaara dadka usaarin u saaran uu ku jiraa marka waxaan kula talin lahaa annagoo raacayna ama qaababka lagu kala qaado oo gaar ahaan bahda caafimaadka ay ka warqabaan inay taxadar dheeraada suubiyaan oo ah sida lagu kala qaadi karo qofka inuu taas wuxuu qofka markuu saamsiin lagu kala qaadi lahaa ayuu wuxuu samayn karaa kadib kahortegiisa suubin karaa ama uu ka taxadari karaa waxaan ugu horeysa si lagu kala qaadi karo qof cudurkii qaba dacaankiisa inuu ku gaaro dacaanka waxaa ka mid noqon kara dhiig ururada caafimaadka iyo hay-ado gargaarka ee caalamiga iyo waybayo xuseena maalinta aidhiska adduunka iyo ona la sameeyahaya munaasabado laka dhiirigeliyow ama laka buraarijiyow ogaanshaga cudurkan h i v idhiska qaramada midooye waybayo horeen sheegtay anti cudurkan uuse iyaku hadda bilaawdahay iyo sheegday anti laku horseeda si usan ka fidna ama yoonka dhina ku malaayiin qofa wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya waybaosu ku hadalay isqababsigii dhowaan ogan dhexeeyay shirkada caymiska ee takaaful iyo baaburleyda ka shaqeeyasa magaalada muqdisho faafahinta warkaas wayba muqdishaanin ku daray aadan cali axmed maxamed aadan ibraahim fargeeti wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay isqabqabsiga ka dhex taagan gaadileeda ka howlgasha magaalada muqdisho iyo weliba shirkada caymiska takaaful oo lacagoo dheeri ah kusoo rogtay gaadileeda wasiirka ayaa waxa uu sheegay in shirkada caymiska ee takaaful ay gaadileeda ku amartay inay bixiyaan lacago caymis oo aan sharci ahayn iyadoo taasi ay aada ugu soo horjeed geysteen gaadileeda ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho waxa uu sheegay in arrimaha caymiska ay mas-uul ka tahay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoo aanay jirin buu yidhi wax ogolaanshaha oo takaaful ay ka haysatay wasaaradda maaliyadda wasiir fargeeti ayaa waxa uu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey inuu aada ugu xun yahay in shacabka lagu soo rogo wax aysan raalli ka ahayn islamarkaana uusan sharcigu u qabin oo maaragtay gaadiidleyda ay ka cabanayaan maaragtay caymis lagu soo rogay oo si qasab ah aa, lagu qasbayay Am, anoo ku hadlaa magaca wasaaradda maaliyadda waxaan u caddaynayaa maaragtay in maaragtay ilaa hadda aysan jirin shuruuc u oggolaanaya shirkadaha gaarka loo leeyahay inay caymis ay shacabka maaragtay ay ka qaadaan oo haddana si qasab ay ugu qaadaan inaysan jirin wasaaradda maaliyadda ayaa ka mas-uul ah aa, maaragtay iyadoo tixraacayso shuruucdii u dejisnaa waddanka intuusan burburka dhicin ka hor shuruucdaasna welina ay yihiin kuwa hadda lagu shaqaynayo annaga cid aan u idmanay ah, ama aan u ogolaanay inay maaragtay canshuur oo maaragtay ah, caymis ay ka qaadaan ah, shacabka ma jiro Ah, midda labaadna caymiska wuxuu ahaa mid gacanta ay ku hayso ah, dowladda Ah, shuruucdii marka loogu ogolaanayay in shirkada gaarka loo leeyahay ee caymiska ay bixiyaan khidmadaasi ay bixiyaan weli maaragtay laba gole ah, kama soo bixin golaha wasaara wasiirada iyo golaha shacabkooda marka arrintaas waa arrin taagan oo maaragtay laga maarmaan ah in ah, la hirgeliyo laakiin dowladda cusub ayaan ka rajeynaa in arrintaasi maaragtay fiiro gaara u yeelato maalmihii aynu ka soo gudubnay ayaa waxaa khilaaf baan uu kala dhexeeyey gaadileeda ka howlgasha gudaha magaalada muqdisho iyo weliba shirkadda caymiska ee takaaful waxaana magaalada muqdisho ka dhacay banaabaxyo ay gaadileeda kaga soo horjeedaan shirkadan takaaful oo ay sheegeen in ay kusoo rogtay lacago sharci daro ah aadan cali axmed raadiyo warsan magaalada muqdisho
aashaha jecel m o e marwadii ra-iisul wasaaradii hore ee soomaaliya cabdi faarax sirdoon saacid iyo sibin on weerartii madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed gureed markila musuq gembarkii jufada gaabane ee beela saleybaan habargeder ha ku ka-eedanaydee qoondadahan raabta aasha aji cilmi iyo shalay magaalada cadaadan ku qeyb galay tartanka gembarkaas gureed markii iyo ha horsurintay musharaxiin magale xili sharcigu sadhekaaye antigemberkiiba hanraabto iyo ka tartamaan hanraabshileedyo caasha xaaji cilmi iyo weybaya ku hadalay sababta sheendinti ee isku geerta tartanka doorashada ee shalay cadaadalaka qobade howlgalo ku dhanka shabaab iyo weybayo weli ku dareerana degmada buurdhuub ee gobolka gadaa degmada buurdhuubo ee gobolka gada wayba ku dareeray howlgalku dhanka shabaab oo sameeya hayaan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya taliyaga amniga degmada buurdhuubo aadan maxamed axmed aadan cadde iyo wayba usu sheegay intiyo dareeraan howlgallo ku dhanka shabaab saas oo kalena laga furahaya jidadka qaar ee yoonhiriyin shabaabka wayba usu sheegay howlgalladan antiyoyin ahaano shabaabka laanku qaadahay afarta dhinac ee degmada iyo deegaanada hooseedayaan waybaan usu shacabkan ka baaqay intiyo la shaqeeyaan ciidanka ammaanka maya magaalada waxaa jirtay waa hoga waa cunaqabateed meel nimankiiba wadooyinka ka hadh marka adi howlgalaha lagu hadda wadooyinka lagu shaqeynayo magaaladana aaga warqabtaan ba eelaboor ma lahayn oo eelaboorkeedi magaalada waxaa wey uu ka yaraa caqabadeysnaa marka eelaboorka dib dayactir lagu wado iyo amnigiisa oo la sugaayo iyo wadooyinka oo mataqaana dadka shacabka loo furaayo iyo howlgalo badan baa kasoo maya adigu hadda waxyaala taleefanya dee nimankan waad ogsoon tahay oo argagixisa wey waxay hadda wadanka ku haystaan waa taleefon awood maaha hadda waxay wadanka ku haystaan marka waxay ayakaaan adiga wadooyin bay xireen oo magaalada ay ka xireen wadooyinka ayakaa oo hadda wadooyinka ugu xuma sida hadda wadooyinka muqdisho iyo waxaa weeye antax dheera baydhabo iyo wadooyinkan cadiba hadda trafficka ay maraan waxbay xireen oo ayakaana hadda howlgala ciidamada dawladda dhan kastaba ay kasoo howlgaleen hadda isku baacdiguwa taliyaga iyo wayba uusan sheegne waqtigu saa-id laada doono howlgalkaas ku dhanka shabaab ee laga sameeyahay degmada buurdhuubo iyo deegaanada hooseedayaana al-shabaab ee ka sugan deegaanihii degmooyin ku tirsan gobolada dalka weybana mararka qaar iyo weerar kujaysidaena fariisamo ciidanka dowladii han amisom yuu ka leeyin gobolada dalka ee soomaaliya wararkan oo dirahay koonfurta gobolka mudug yay sheegaan intii gosanta isgaarsiintii deegaanadaas gureed markii la sheegay intii hawada ku saaray shabaabba isgaarsiinta degmooyinka hobyo iyo xarar dheere iyo tan i shalay hawada kuma qanaytay bana arrintan la sheegahaya antii ku dambayti haysad ku teegan deegaano ku tirsan degmooyinkaas oo dagaala ka dhex maraha ayaa al-shabaab iyo dadka deegaanka wararkii sheegaan anti isgaarsiin la-aanta ku jarta deegaanadaas iyo saameyn ku weeladhatay xiriirka lamada degmo ee hobyo iyo harardheera mas-uuliyiin ku tirsan galmudug yo sheegaan antiyo ciidan andarayang deegaanada iyo xiisado ku jarang siyo dadka deegaanka antaayarang ee dagaalka kala jara shabaab al-shabaab yo litiisana inda dambeeyeen gacanta ka hayaan deegaano ku tirsan koonfurta gobolka muduga dhina kalena wararkuuna ku helaa inay degmada jalalaqsi ubayo sheegaan inta guddoomiyaga degmada jalalaqsi maxamed cabdulle fiidow laka dhaawacay weerar iyo dagaalyaano ku tirsan shabaab iyo ka qaadeen baabuur use la dareere weerarkan oo dhiigee kay raabti hora yaa la sheegaa intuusa ku dhiimeelan dhow degmada jalalaqsi waybana jidka langalay kolanyo baabuur oo uuse la dareeray guddoomiyaga degmada jalalaqsi haana soo galankii dambe oo ku bahan magaalada jowhar israsaaseyntan dhex martay ilaalada guddoomiyaga degmada i kooxo ku tirsan shabaab oo weerartiye sababtay intii kukumida ilaaladiis isakadhamada meelo lama kalanayo ka dhaawacmaan yoona dadka dhaawacmaan usukumid tahay guddoomiyaga degmada jalalaqsi oo hadda la kadabiba isbitaalka yaala magaalada jalalaqsi ururka al-shabaab iyo maalintiida dambeeytay dhaqdhaqaaqi ciidan kubadi deegaano ka yaalan xadka sharqiybo gobolka shabeellada dhexe i hiiraan gureed markii dhowaan lagu saari deegaano kumid ee gobolka shabeellada dhexe meelo warkaas ku dhuwan sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo laamo ammaanka ee dalka etoobiya hirtay hogaamiye mucaarad oo caan ku hay dalkaas etoobiya hogaamigan yawayba uuse ku tursanayay oromada hogaaminya la sheegay intuusan baafadaa ay magaalada baraaseles u sameelasan ku jeeday khudbada baarlamaanka yurub usoona ku warbiyo xaaladooyinkada dambeeya ee dalka oyo ku midata litibilood ee xaalad deg dega ee dalkaas laagrogi bili octoobar dowladda etoobiya sheegtay ihirti in ku badan tumi kow kun oo qof tan intii uuse bilowday xukunka deg dega hogaamiga oromada ee lihiri wayba hogaamiyaga oromadii wayba uuse la hiray arbaadi waybana laka qobday garoonka uusona baafadaayay magaalada baraasilisa warbaaino deegaanka wayba kalayo sheegaan intii hirhireen hana ku mid ee qaraabadiis oo la dareertee xukuumadii way bayeen shaacina sababtian hirti laakiin horeye sibiin dowladan ka dhalayle heritaanka boqolaal qof ee oromii axmaaran iska jaraan waybana sheegananti xukunkan deg dega use daboolo daboolow mudaaraadyadii dowladda laka diidanay ee ku dareereen waqtiyada inda dambeeyeen dalkaas etoobiya warkii isinkula dareertan dhugun sidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taninkeege warkana aan ushuur ismaail axmed isin la dareer siyaasi waana siinsaarti faysal dhaah xuseen farsameeyay anti warkankan lamid ereedanku kulumaana haddii laayo wiraalo ku naado basingu tabaana sidaas iyo nabadgelyo